It's
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaa waa arbacaa bisha eb bisha julaayna waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aynu idinkugu hayno barnaamijkeenana waxaa ka mid ah xarun lagu dhiirigeliyo gabdhaha dhallinyarada ah ee leh hal abuurka oo laga furay magaalada laascaanood
hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro si mutadawacnimo ah wax u bara dadka degmada carmo ee gobolka bari iyagoo gaar ahaana xoogga saara caruurta iyo qoysaska barakacayaasha heesaha aynu barnaamijka maanta idinkugu haynana waxaa ka mid ah jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo mintidiin diiday inay saxiixaan heshiis nabadeed ayaa ka qarxay meel u dhow magaalada juba ee caasimada dalka south sudan waxaa sidaasi sheegay koox mucaarad ah ammaanka magaalada juba ayaa la adkeeyey iyadoo isku dhacyadu ay ka socdaan deegaanka lobonok oo boqol kilomitir u jira magaalada jabahadda badbaadada qaranka ee magaceeda loosoo gaabiyo nas oo sanadii laba kun toddobiyo toban uu sameeyey jenaraal thomas cirilio sawaka kaasi oo ku baaqay in xukunka laga tuura madaxweyne zalfakiir ayaa sheegtay in weerar lagu soo qaaday bayaan ay soo saartay ayay naas ku sheegtay in ay dishay sideed ka mid a waxa ay ugu yeertay askarta cadowga inkastoo aan la xaqiijin karin sheegashadaasi taliyaha naas ee lobonog waxa uu filayaa weeraro kale oo hor leh ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay jabhaddan hafayeenka militariga south sudan luul ruwa kong ayaa a f b u sheegay in ay maanta awoodi waayeen inay xiriir la sameeyaan ciidamada dowladda ee jooga deegaanka lobonog islamarkaana uusan bixi karin wax akhbaar ah boris johnson ayaa maanta u arbacaa si rasmiya u noqonaya ra-iisul wasaaraha dalka britain kadib markii ay xilkaasi iska casishay teresa may oo kursiga ku fadhiday muddo saddex sannadooda master johnson oo hore u ahaan jiray suxufi marna noqday duqa magaalada london ayaa muddo dheero noloshiisa ka mida ku hamiyeyey sidii uu ku gaari lahaa xilka ugu sarreeya siyaasadda waddanka britain ee uu hadda ku guulaystay hase ahaatee ee xilliga uu ku soo beegmay darteed oo aada u xasaasiya master johnson waxaa ka horeeya caqabado badan oo la xidhiidha ka bixitaanka britain ee midowda yurub iyo hanaanka loo marayo oo aada loogu kala qaybsan yahay sida dadka siyaasadda u dhuundaloola sheegayaan howl maalmeedkiisu wuxuu u badnaan doonaa inuu ku dul socdo midii afkeed
intaasaynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ka dhegeysanaysa laantaaf soomaaliga ee v o a magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa laga hirgeliyey xarun dhiirigelisa gabdhaha dhallinyarada ah gaar ahaan kuwa leh hal abuurka maansooyinka iyo gabayada waryaheena cabdikariin olol ayaa xarunta booqday warbixintan ayuuna noo soo diray waa goob ay haweenku si gaara wax ugu bartaan oo ku taalla magaalada laascaanood oo lagu magacaabo caaisha ayaa waxay soo bandhigtaa in lagu dhiirigeliya gabdhaha dhallinyarada aadka u daada yar gabayada buraanburada iyo maasooyinka nimco cabdilaahi nuur oo ka mida dhallinyaradaasi ayaa soo bandhigtay gabay ay kaga hadlayso muhiimadda ay xaruntoodu iska leedahay iyo sida ay haweenka ugu dhiirigelinayaan waxbarashada hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye indhoweyd bamiilayda gabay wanigan marine maansadaba waataan ka tegayaan ka maarsadayee ballaan mariyo maanta waan maaxanahayaaye mashaayikh ayaa maxaad ka dhiga mowlahay baraye masaalada markay marinayaan maankuu qabane nagu miise deentii sidii mayayga roobeede maasha allaahu waa mahad ilaahaye
gabdhaha al abuurkani soo bandhiga ayaa waxaa ka mid ahayd sahre shucayb oo iyadu soo jeedinaysay buraanbur ay kaga hadlaysay cilmiga iyo qiimihiisa iyadoona dadkii kasoo qaybgalay ay si weyn u soo jiiteen dareenka gabdhahaasi ay xambaarsan yihiin cilmigu waa tiirka aadamu ku tiirsan yahay oo waa togoogaada nin laba tallaabsan kara haddee han la tixgelin nin lagu tami yariyo weyn niyada loo tiirin halisba agteenna taal cilmiga ha la taabageliyo ha loo tartamo cilmiga diintiyo xaqiisayna laga rabaa cilmi ku dhaqan iyo asluubayna laga rabaa cilmigu waana darajo wacan waana deeqilah cilmigu waa nuur casiiskan inooga yimi ee aan ka faa'iidno fursadeenna qaaliga
sidoo kale gabdhahaas ayaa waxay sameeyeen aqoon kororsi dhexdooda ah si ay aqoontooda kor ugu qaadaan kuwaasoo su-aale isweydiiyaa waxaad sheegtaa awrka maalinta la guurayo lagu raro caruurta iyo weelka awrka magaciisa haddaan isku dayo su-aashaas awrka loo yaqaano maalinka geediga lagu raro ciyaalkii alaabta waxaa loo yaqaanaa gurgurshaa su-aashaa way ka jawaabtay maasha allah waxay noo hadhay su-aaluhu waa lix su-aalood laba waa laga jawaabay afar baa inoo hadhay su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa waxaad sheegtaa suuradda lagu sheegay saddexda towxiid saddex towxiidka saddexdiisa nooc suuradda lagu sheegay suuratulmaryama maasha allah jawaabtaasi way saxan tahay su-aasha afraad waxay ku odhanaysaa waxaad sheegtaa laba shay oo ay berigii hore dadkii hore ay ku dhaqan jireen ama ku maydhan jireen madaxa ay ku dhaqan jireen intaa shaambahodan iyo saabuuntan waxaan soo bixin meesha haddaan isku dayo waa madax buqda iyo gasankasta way saxan tahay gabadhaasi maasha allah kulankan ayaa waxa uu ahaa mid gaara gaar ahaan gabdhaha dhallinyarada taasoo bulshadu ay ku taageeraysa sidii halabuurka ay usoo bandhigi lahaayeen waxaana halkaasi lagaga hadlay kaalmaha fiican ee dhanka waxbarashada iyo aqoonta ay ka gaadheen oo uu sheegay maxamuud dirir oo ah maamulaha xaruntaasi markaa saddex arday baa ugu sarreeya oo saddexdaa arday waa sagaashan iyo siddeed boqolkiiba iyo sagaashan iyo toddoba dhibic sagaal iyo sagaashan iyo toddoba dhibic sagaal waxa weeyaan insha allahu tacala aan u xusno shahaadatu sharaf ama shahaadatu shukri waxa la yidhahda baan u diyaarinay macadka insha allahu tacaala ka qaadan doonaan gabdhahan ayaa waxay si weyn ugu dheeraadeen gabayada iyo maansooyinka iyo buraanburka iyo halxidhaalaha taasoo dhiirigelin fiican u noqonaysa dhallinyarada soo kacaysa macadka caisha ayaa xoogga saara gabdhaha sidii loogu dhiirigelin lahaa barashada qaybaha kala duwan ee aqoonta cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan heesta jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka nimcaan hilaac
nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareeni qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii way samir qaadooye qalbigii bogsayooyeel dareeni qasbayayo sanada qatanay darteede naftiga yeesha quso qamuunya jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qamuunya jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qaybkan sugayaa sugayaa sugayaa xano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbeen qaybkan sugayaa sugayaa sugayaano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbeen wadnihii samir qaadooye qalbigii way bogsayooye dareeni qasbayayo sannadan qatanaa darteede naftiiga yeesha quso wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareeni qasbayayo sannadan qatanaa darteede naftiiga yeesha quso
waa hagaag waa codkii fanaanka nimcaan hilaac iyo ereyadii cabdirasaaq xaamud caydi jaylaani intaasi aynu heestaasi kaga soo gudubno waa heestii jacaylkii qabyoobaye haatana boosaaso dhallinyarada waxbaratay ee ku nool degmada carme ee gobolka bari ayaa bilaabay in ardayda barakacayaasha ah iyo kuwa saboolka ah ee aan haysanin awooday iskaga bixiyaan qarashka waxbarashada ay ka caawiyaan sida ay u heli lahaayeen waxbarasho lacag la-aana wariyaha v o ed ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa hawshaasi mutadawacnimada ah waxa uu ka waraystay maxamed faysal xasan oo ka mida dhallinyarada barnaamijkaasi wada
dhallinyaradan barna waxay isugu jiraan dhallinyaro danyara kaydmahaystayaala oo aan awoodin waxay iskaga bixiyaan fiiga dhallinyaro waxaa nahay isu xilqaantay siday dhallinyaradaas aan wax awoodin waxay waxbarashada iskaga bixiyaan inay waxbaraan oo ka caawiyaan aqoonta ay ka barteen iskoolka xaysala ee degmada carmo waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho oo ka yimi gobolada dhexe ee qalaafe deegaanka soomaalidu degto dhammaantiis oo barakaca oo barakacyaal ah barnaamijkan waxaa lalahaa intaa barata sii bar waa barnaamij aan rabno inuu ka hirgalo soomaaliya guud ahaantiis iyo geeska africa waana barnaamij ay hindiseen ardayda xaysalaad waa ardaydaasi waa dhalinyaro si xulkooda isugu qaantay waxaana mashruuca kan keenay ardayda iskoolka xaysalaad tirada dhalinyarada ee idinku aada wax bartaan oo wiilasha gabdhaha isugu jira waa da-aadooda waa meeqa da-aadoodu waa toddoba jir ilaa iyo sideed iyo toban jir ma jiraan markaa ee dhalinyaro hadda aad filaysaan in aqoontii ay la jaan qaadayaan oo ay waxbaranayaan waa filayaan oo dhallinyaradii maanta awal maalintii ugu horreysay oo aan bilaabeynay waxba qaarkood ma qori karin waxna ma akhri aqoon laakiin maanta waxaan ku guulaysanay inay wax qori karaan waxna akhriyi karaan waana mahad ilaahay intee dhalinyaro aad tihiin oo dhalinyaradaasi waxbaraa waxaan nahay lix dhalinyaro ah oo isugu tegay iyo oo raga waana jecelnahay inay gabdhaho iskoolka kusoo darsamaan maxaa idinku kalifay marka waxaa nagu kalifay markii aanu aragnay baahida meeshaas ka jirta ee aqoonyarida ah iyo dadkaas danyarta ee aan awoodin waxay iskaga bixiyaan waxaanu annagu dareenkayga ka yimid inaan anagu wakhtigayga maalkayga iyo dadnimadeydaba gelino dhalinyartaas ah oo aan waxbarashada awoodin dhalinyaradaad wax bartaan waxaa laga rabaa buugaagtii qalimaantii goobtii ku fadhiisan lahaayeen jeestadii sabuuradii idinkuna waxaa tihiin niman dhalinyaro ah oo hadda iskuolkii dhiganaya arrintaas ciidan ka caawis ma jidha hortay iskoolka waxaa u dhisay niman la dhaho lions international club sidoo kale waxaa bugta ugu deeqay maamulaha iskoolka xaysala siciid maxamed tuure annaguna waxaan ugu deeqnay aqoontii mashruuca iyagana waxaa lalaa intaa barata sii bar waana waxaan rabnaa inuu geeskao dhan kaana qaado mashruucan hadda ma waxa uu ka jira oo keliya degmada carme ee gobolka bari ma qorshahu maidinku jiraa inaad sii gaarsiisaan magaalooyinka kale oo dad dhalinyaro ah oo barakacyaal ah oo aan waxbarasho haysan aad sii gaarsiisaan waxbarashada ha mashruuca kan wuxuu ka jiraa hadda degmada carmo laakiin waan jecelnahay inuu gaaro gobolkao dhan waana filaynaa inuu gaari doono insha allah ay nagaga dayan doonaan magacana naga qaadan doonaan dhalinyarada aad waxbartaan maxaa waalidiintooda ah oo falcelina ka hesheen markii dhalinyaradaasi aad u bilowdeen aqoonta dhallinyarada markii aan u bilownay aqoonta falcelinta ah waalidiintooda ka helnay waxay ahayd mid bogaadin mudan soo dhoweyn mudan naguna garab istaageen in ardaydooda waxu barno jacayl iyo wanaag iyo wada wada shaqaynba waan ka helnay idinku waxaa tihiin dhalinyaro isugu tegey qayb waxba barataan jaamacaddii qayb iskuolkii inkastoo hadda xilligan xagaaga uu xiran yahay iskuullada qaar idinku aqoonta ma sii wadaan weli inaad dadkaasii badhaan maya anagu aqoonta waa xagaaga dhalinyaraa nahay annaga ruuxaygu fasax baan u baahnay laakiin xagaaga fasax baan gelinay waxaan bilaabaynaa bisha sideedaad insha allah sidee wakhtigu kala qaybanaysaan marka idinkuna haddaa iskuulka dhiganaysaan iyagana xilli aad wax baraysaan waxaanu nahay lix dhalinyaro ah lababa galabbi aada waxaanu aadnaa saddex galbood lababa galabbi aadaan isniinta sabtida iyo talaadada xiisadaha maadooyinka aan u dhigno waxaa weeye soomaali ingilish carabi iyo xisaab macalin kaloo arda quraanta oo maadiga u dhigana waa diin diiniga u dhigana waa jira marka manoo sheegi kadhaa wax lacaga oo dadkaas aad ka qaadaan wax lacaga oo aan ka qaadnaa ma jirto oo ardaydaas oo si bilaasha baan wax ugu dhignaa annagaa isxilqaanay wax lacaga ma jiraan
waa hagaag kaasi wuxuu ahaa maxamed faysal xasan oo ka mida dhalinyaro degmada carmo ku nool ee gobolka bari oo isku xilqaamay inay dadka danyarta iyo dadka barakacayaasha caruurtooda ay waxbarasho bilaasha siiyaan waxaanu magaalada boosaaso ugu waramayey wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf halkaad nagala socotaana waa v o a washington haatan ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa idinku soo maqan waxaana la diyaara axmed cali sheekh oo stuudiyaha igu heliya
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united ole gana solshire ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in taageerayaasha kooxda manchester united aysan ku kici doonin ciyaaryahanka khadka dhexe kooxdaasi paul pogba markuu ku soo laabto garoonka old trafford xilli ciyaareedka soo socda kadib markii ciyaaryahanka hore uu sheegay inuu doonayo in kooxda uu ka tago wakiilka ciyaaryahankani oo lagu magacaabo mino rayola ayaa waxa uu horaantii bishan sheegay in uu ku guda jiro hannaan uu ku fudeynayo sidii ciyaaryahankaasi uu uga tegi lahaa kooxda united hase yeeshee ciyaaryahankan khadka dhexe ayaa weli qayb ka ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta manchester united ee ka qayb qaadanaya diyaargarowga xilli ciyaareedka soo socda iyaga oo ku sugan dalka shiinaha ciyaaryahankani ayaa waxaa kulankii ugu dambeeyey ee uu xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku ciyaaray garoonka old trafford ku ooriyey qaar ka mid ah taageerayaasha kooxdaasi iyagoo aan ku qanacsanayn xab ciyaareedkiisa tababare solshire oo arrintan ka hadlayna waxa uu yidhi waan ogahay in taageerayaasheenu ay yihiin kuwo wanaagsan waxaana ay ogyihiin in ciyaaryahan paul pogba uu mar walba wax kasta uu awoodo uu kooxda uu siiyo ciyaaryahankan ayaa la rumaysan yahay inuu doonayo in uu ku biiro kooxda real madrid hase yeeshee kooxda kubadda cagta manchester united ayaa dalbanaysaa lacag ku dhow boqol iyo siddeetan milyan oo yuuro taasi oo la sheegay in ay real madrid ka hortaagan tahay in ay dalab rasmi ah usoo gudbiso kooxda kubadda cagta manchester united dhinac kale ciyaaryahan kalum hodson odoy oo ka tirsan kooxda chelsea ayaa waxa uu saxiixay ama uu kooxdaasi la gaaray heshiis cusub oo shan sano ah kaasi oo uu toddobaadkii ku qaadan doono mushaahar ah boqol kun oo lacagta geniga dalka ingiriiska ah ciyaaryahankan garabka ka ciyaara ee u dhashay dalka ingiriiska oo siddeed toban jir ah ayaa waxa uu bishii janaayo kooxda u gacangeliyey codsi ah in laga iibiyo kadib markii kooxda chelsea ay diiday yabooh lacageed oo soddon iyo shan milyan oo geni ahaa oo kaga yimid kooxda bayer munikh oo doonaysa in ciyaaryahankani ay la wareegto si kastaba ciyaaryahankani ayaa hadda waxa uu saxiixi doonaa qandaraas cusub ka hor inta aanu bilaaban xilli ciyaareedka cusub ciyaaryahankan da'da yar ayaa la rumaysan yahay in uu aad uga helay tababaraha cusub ee kooxdaasi frank lambard oo la sheegay in wadahadal uu la yeeshay markii uu kooxda yimid kadib markii uu macalinkii hore ee kooxdaasi maurisio sari ku biray naadiga yuventus ciyaaryahan hodson oday ayaa hadda kooxda ka maqan waxaana uu ka soo kabanayaa dhaawac xoogan oo soo gaaray bishii abril ee lasoo dhaafay waxaana la filayaa inuu garoomada kusoo laabto bisha sebtembar ee soo socota dhinac kale ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda waa xulka kubadda cagta dalka masar trasged ayaa waxa uu ku biiray kooxda astonvilla oo dhowaan ka mid noqotay kooxaha heerka koowaad ee horyaalka brimer leaga dalka ingiriiska kadib markii ay ku maqneed horyaalka heerka labaad ciyaaryahankani oo afar iyo labaatan jir ah ayaa waxa uu ka qayb galay koobkii qaramada qaaradda afrika ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey dalka masar waxaana uu u ciyaaraa kooxda kasimbasa ee ka dhisan dalka turkiga ciyaaryahankani ayaa horey waxa uu ugu ciyaari jiray kooxda dalka masar ee al ahli waxaana uu sannaddii ku biiray kooxda anderleq ee dalka biljam isagoo kadibna laba sano kadib usii gudbay kooxda kasimbasa ee dalka turkiga xubintii cayaarahana waa naga intaas
hagaag inta haddaynu ciyaarahii kaga soo gudubno wararkii qodobadii ugu waaweynaana waxaa ka mid ahaa dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo mintidiin diiday in ay saxeexaan heshiis nabadeed ayaa salaasadii shalayto ka qarxay meel u dhow magaalada jubba ee caasimada dalka south sudan waxaa sidaasina lagu sheegay in ammaanka magaalada jubba uu aada loo adkeeyey iyadoo isku dhacyadaasi ay socdaan deegaanka lombok oo boqol kilomitir u jira magaaladaasi jabhadda badbaadada qaranka ee magacooda loo soo gaabiyo n a s ayaa sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxa uu sameeyey generaal thomas nin lagu magacaabo oo ugu baaqay in xukunka laga tuuro madaxweynaha dalkaasi salfakiir geesta kalena boris johnson ayaa maanta uu arbacaa si rasmiya u noqonaya ra-iisul wasaaraha dalka britain kadib markii xilkaasi uu iska casishay haweeneydii xilkaasi haysay muddada saddexda sannadood ah ee theresa may master boris waxa uu ahaan jiray suxufi hal marna wuxuu noqday duuqa magaalada london waxaanu muddo dheer ku hamiyeyey sidii uu ku gaadhi lahaa kursiga ugu sarreeya siyaasadda waddanka britain oo haatan ku guuleystay hase ahaatee xilligan ayaa kusoo beegmay xilli aada u xasaasiya master johnson waxa ay dadka siyaasadda falanqeeya sheegayaan in caqabado badan wajahayo oo ku gadaaman ka bixitaanka britain ee midooda yurub waxaana la sheegay in aada loogu kala qaybsan yahay arrintaasi sidaasi daraaddeed howl maalmeedkiisa uu noqon doono mid ku dul socda mindi afkeed
aad ayaad u mahadsan tahay sahre ciidle oo nala socodsiinaysay wararkii caalamka ugu waaweyna markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaa cawaalo aadan iyo aamina afriiq ayaa idinku soo maqan
axdigyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmalo waafaysan maayo wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmalo waafaysan maayo
hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hidiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo ciddaha dhaqankeenna waala anigu weydayni maayo cidiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wandhaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uwayne gurigalkeenna
haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan
heestaasi cawaale aadan iyo amina afriiq ayaa gabagaba u ah idaacaddeenii duhurnimo waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uwayne gurigalkeenna uwayne gurigalkeenna
haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaaci naga dhammaaye alow alow aynaan iswaahin alow alow aynaan iswaahin